bismillaah aad baad u mahadsan tahay walaalka ee daqiiqado ka hor ee rag hubaysan oo ka tirsan guutada istishhaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar inqimaasi ah ku qaadeen mid ka mid a dhismayaasha ay dowladda federaalka ku leedahay ee gudaha magaalada muqdisho weerarka inqimaasiga ah ayaa waxaa lagu qaaday dhismo ku yaala xeebta liido halkaasoo ay ku sugnaayeen saraakiil iyo askar ka tirsan dowladda federaalka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war kooban waxa ay ka soo saartay howlgalka inqimaasiga ah ee ka soconaya gudaha magaalada muqdisho gaar ahaanna xeebta liida ee ku taalla ee degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir warka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee kooban waxaa lagu yidhi guutada istishhaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa caawa weerar inqimaasi ah ku qaaday dhismo ku yaala xeebta liido oo ay ku caweynayeen madaxda iyo saraakiisha kooxda ridada soomaaliya sidoo kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheegtay in howlgalka inqimaasiga ah ee goordhow bilowday uu iminka soconayo islamarkaa gudaha dhismaha ay ka socoto toogasho wadareed ay geysanayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasoo ay ku beegsanayaan madaxdii askartii iyo saraakiishii ku sugneed dhismaha lagu qaaday weerarka inqimaasiga ah ee ku yaala xeebta liida ee magaalada muqdisho warbaahinta ayaa waxa ay si aada u hadal haysaa ee weerarkan goordhow ka bilowday ee dhismaha ay ku sugnaayeen madaxda iyo saraakiisha ka tirsan dowladda federaalka ee ku yaala xeebta liido waxaana sawiro iyo muuqaalo horudhac ah oo la keenaya ay muujinayaan kala carar iyo anfariir ka jira ee aagga ay camaliyadu ka socoto wararka qaar ee la baahinayo waxa ay tilmaamayaan in saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ay ku waxyeeloobeen howlgalka inqimaasiga ah ee soconaya wixii faahfaahin ah ee kusoo kordhan dhegeystayaasheen waan usoo gudbin doonaa insha allah